hal askari ayaa la sheegay inuu ku dhintay saddex kalena waxaa soo gaadhay dhaawac sida la sheegay kadib iska horimaad ka dhacay deegaanka dirimara oo ka tirsan deegaanka gacan libaax halkaasi oo iska horimaadkani uu ku dhex maray rag hubaysan oo halkaasi in muddo aba ku jiray iyo ciidamada ammaanka somalilan oo halkaasi la sheegay inay degeen wararka qaar ayaa sheegaya in dhaawaca askarta soo gaadhay uu yahay afar hase yeeshee waxaa aad u adag in la ogaado xaqiiqada wixii halkaasi ka dhacay lama oga dhinaca kale ilaa hadda wax khasaare soo gaadhay labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo niman saraakiilah oo si erga ah sida ay sheegeen ugu tegay deegaankaasi saraakiishan ayaa waxa ay eedayn u jeediyeen laba xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan oo ay ku tilmaameen inay iyaga shirqooleen waa kan shabac koosaar oo ka mid ahaa ragga saraakiisha ah annaga muxuu ahaayey garannay intaan xaalada dhicin ama wax dhicinaanu inamadeeda ka daba isxilqaan iyo tolliimo iyo damqasho ayaana kaxaysay marka hore haddii aanu meeshii tagnay oo aanu u ambabaxnay waxaanu la kulannay magaalo la yidhaahdo cadaadli baanu sii marray iyada wax rabshadoo badan iyo dhib toona kalamaanaa kulmin dadweynaha go'da joogay ee aanu u tagnay subaxii hore waxay nala ahaayeen dad caadi ahoo dadkii aanu ka nimi oo kale ah nimankii aan u soconnayna waa la hadallay markii aanu la hadallay way naga aqbaleen inay noo yimaadaan markii ay naga aqbaleen ee aanu sugaynay aqbalkoodii kuna sugaynay halkii ay nagula ballameen waxaa noo yimi xildhibaano wadaniya waxay nagu yidhahdeen ha u tegina nimankaa waxaanu ku nidhi nimankaa waa u tegaynaa waxaanu la kulannaba waa u tegaynaa markii aanu kala tagnay nimankaa iyaga ah markaanu kala tagnay ee ay naga tageen saacad waxla kadib ciidankii aanu sugaynay nala ballamay oo weerara baa noo yimi wax bila'aadanimada tullimo iska dhaaf bila'aadanimada iyo muslimnimadaba ka baxsan ayaana loola qalab wixii aanu sidanay waa la qaatay markii aanu tagnay nimankii nala geeyey meeshoodii ay nageeyeen aanu nala geeyey waxaa naga daba yimi xildhibaanadii halkan nagu yidhi nimankaa haw tegina isla markiiba waa naloo soo geliyey sidii wax la xidhayoo kale iyagoo nala joogay laha noogu yeedha taliyaha meesha haysta iyagii baa la yidhi udhayeen xildhibaanada laba saacadood iyo badh bay shirayeen xildhibaanadii waa noo yimaadeen waxayna yidhahdeen nimankii waanu idinka soo furfurray iska baxa hala hadlina iyagu waxay idin farayaanna waanu idinku yeedhina waa idiin sheegayaan waxaanu u haysannaa niman hubka u ururinayey oo waxay dadka ka qaadaan iyo waxay iyagu u sidaanba hubka u keenaya nimanka buurtana ay u joogaan weeye horta nimanka xildhibaanadii waa ninka la yidhaahdo xasan ogaal iyo cabdi hugur weeye markii dambe aanu warbixi mayno bastooladahaygii noo keena waxaana lagu dalbaday ciidankii si aanu xerad uga baxno waxaan aaminsanahay inay nimankaasi nimanka buurta ciidanka dhigtay ay yihiin oo janaanada ciidamada maamula inay yihiin geesta kale xildhibaanadan la eedeeyey ayaa iyaguna shir jaraa'id oo ay shalay ku qabteen magaalada hargeysa waxay kaga jawaabeen eedahaasi waa kan xildhibaan cabdi hugur oo isagu isdul taagay eedaha uga yimid saraakiishan ciidanka ah ee sheegay in iyagu ay shirqooleen
waxaa ka mid ahaa inay nagu eedeeyeen inaannu ciidankan buurta samaysannay oonu annagu xukunno taasna waxba kama jiraanoo ciidannu samaysannay ma jirto haddii qofkii meel joogaaba ciidan uu samaysan karayo dunida waxba kamay hadheen ciidan maanaan samaysan nimankaa annagu meeshaa waxaas ka jiraan waa deegaankayagii socdaal baanu ku tagnay waxyaabahan ka jirjirana dareenka waanu qabnay inaannu deegaankayaga qabanno siday waxu jiraan soo ogaano soo xogaalsanno ayaanu hayn nimankaa waxaan isugu nimid magaalada la yidhahdo go'da waxay noo sheegeen inay erge yihiin waa saxantii maankuna ergadiinna wata markaa wixiidii ka soo baxaa iyo markaynu hargeysa aynu isugu nimaadno haynoo haato nimankaasi waxay yidhaahdeen dadkii magaalada ayay shiriyeen deedna waxa ay halkaa ku tilmaameen inay dhirbaaxa meesha kaga soo saari doonaan siad ognahayna dadkan dee meesha wada jooga waxba uma kala qarsoona oo dad eheliso ah warkii wuu gaadhay nimankii annagoo tuulihii joognaa ayaa nimankii nimankii jabhaddaa soo weerareen deedna waxay ka qafaasheen meeshii bay ka kaxaysteen annagana dagaalku meesha wuu nagu qabsa annagoo odayaal deegaankaa la hadlayna oo xaaladahan jira laftooda markay arrintii nagu qabsatay meeshii dhacday waxaa dhacday in aanu nimankii ka tegi kari weynay inaanu nimankii soo kasoo nimankii kasoo dayno markay caynkaa tahay niman xigaala oo u siman hal shay baanu nimankaa ku kala duwanayn halkaa shay wuxuu ahaa nimankaasi waxay u arkayeen nimankaa niman systemkii ay diidanay ka cadhoodeen ka tirsan bay u arkayeen annaguna waxaan ahay niman aan systemkii ka tirsanayn sida aawadeed waxayn waxayn waxayn waxaan waxaan ku kala duwanaanay qafaalashada iyo qabashada ayaan ku kala duwanaan taasi waxay keentay inaan erge ka galno nimankii ergadu way naga diideen toddoba cishaanu haynanaa bay yidhahdeen waxaan ku dhahda toddoba cisho haynaysaan aqbali maynee na wada xidha annagu baastuuladana maanaan sidan wax huba maanaan sidan iyagu hub bay siteen maanaan ogeyn hubkooda baastuuladaduna maanaan ogeyn waxaan ku nihi markaana wada xidha baastuulado nimankii adigu markii aan wada hadalnay waxaanu nimankaa ku kala duwanaanuun nimankaasi niman system ku jiray oo sida uu shabaacba sheegay ay u arkayaan inay xukuumadda soo dirtay bay ahayd annaguna niman iskood u socda ayaanu hayn sidaa awgeed bay ergada iyo hadalka iyo ku dhawaanshiyaha aan nooga aqbaleen markii ergada naga diideen waxaan ku nidhan bixi mayno annaguna waan la xidhnaan waan la gelayna waan la joogaynaa ilaa intaa sii daynaysaan calaa xaal markii dambe way noo yeedheen way naga aqbaleen nimankii sidii baan kusii daynay wixii ay haysteen xasa alaab haysteenna way qaateen bastolada laftooda way soo hadal qaadeen waxaan ku bastolada soo siiya ma siinayna bay nagu yidhahdeen waxaasoo dhamna wuxun bay haydun ergadooda iyo inaan nimankaas soo badbaadino tii markaa waxay noo dhashay inay soo jeediyeen dhahdaan iyagaa ciidanka xukuma iyagaa maamula waxaan leeyahay dadkana u sheegaynaa eedeymaha nimankaasi ay noo soo jeediyen waxba kama jiraan geesta kale mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha somalilan iyo saraakiisha dhinaca ciidanka booliska somalilan oo aan khadka teleefonka kula xidhiidhay ayaana ii suurto gelin in aan helo qadar maxamed cakulle v o e hargeysa